waxaan ka cabanaynaa annagoo ah ogayaashii dhaqanka ee dhammaan ee ku sugan magaalo madaxda gobolka deme darbarey waxaan ka cabanayna waxaa kamid ah bil ka dhacay toban iyo shantii janawari magaalada darbarey ee gobolka deme uu ku geystay abaadunaha guutada tobanaad oo lagu magacaabo sanka ninkaas arrin kasii jeedaan ka cabanayna islamarkaasna ilaa waxxaadirkaana waxba laga qaban horey baaqyo kala jeedaan u joodinay dawladda dhexe iyo dowlad goboleedka intaba arbaaqaas aan u diray in arrintaas bedel wax looga qabta qaasatan wadaxaadirkan hadda waxaan baaqaan ku aajinayna aan u diraynaa dowladda dhexe ee federaalka oo hogaaminaya oo madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa xasan cali khayr ah iyo dhammaan golaha baarlamaanka ee shacabka waxaa kaloon u sheegaynaa ama t v-ga iyo adeecadaha rabnaan ka joodina in arrintaas ilaa waktigan wixii hadda ka dambeeya si jubbaland wax u yaalla aysan aanan waxba ka sugaynin ayaga oo dilkii ninkaas inay raalli ka yihiin ay noo cadaatay wax wax ka qabasho iyo kaqancin bulshadii iyo caaladii wax laga geysa midna aysan u joodin lama maasan arrintaas ayana wax waqtixaadirkana kula hadlaynaa bishii shan iyo tobankii january dhibkii dhacay ilaa waqtixaadirkan maadaama waxaa leedahay tusaale ku noqonaysa labaatan iyo afartii bishii january waxaa yimid magaala madaxda gobolka gardaarey wafkii hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka jubbaland iyo xibno kaloo la socda arrintaas ayada marka waxba kama qabsoomin waxa maanta jubbaland aan annaga arrintaas aan ugu fadhino aan ka sugayna ma jiraan baaqaan maanta waxaan u joodinayaa amaaan u joodinaya annagoo dhan dhammaan ogayaashii dhaqanka ah in dowladda dhexe ee federaalka madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo iyo golihiisa baarlamaanka iyo golihiisa xukuumadda arrintaas ay wax ka qabtaan haddii ay jiraan cid kaloo wax ka qabanaysa marna wax ka qabsoomi lahaayeen waxaan ogsoonahay inay jubbaland siyaasadaysa arrintaas ilaa haadankaa siyaasad ku wada aysan jirin cidii waxayna ka qabata rabtaa dilkii ninkaas oo maqalnada loogu geysta iyo kuwo kale la dilana ay raalle ka tahay jubbaland nimanka madaxda ka ah maanta waqti xaadirkan haddii aan nahay odayaashii dhaqanka ee qabaa'ilka ee dhibkaas uu soo gaaray waxaan baaqaan u diraynaa madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha mudane xasan cali khayre iyo golaha baarlamaanka uu hogaaminaya jawaari arrintaas waxaan ugu fidnaa dowladda federaalka haddii aan nahay shacabka maka doonayna ama xal kama sugayna jubbaland waxaan aaminsanahay inay siyaasadeynayaan oo dagaala sokeeyo konfurasta qabiil ay dib usoo celinayaan madaxweynaheeda iyo golaheeda wasiirada iyo golaheeda shacabkaba intaas arrintaas inay fikirkaas qaas ka yihiin baan aaminsanahay waqti xaadirka haddii aan nahay qabaa'ilkii wax la qabaailadii qabaa'ilkii wax loo geystay caailada waa baaqi u dambeey baan aan leenahay maanta haddii madaxweynaha iyo golihiisa ra-iisul wasaarihiisa iyo golihiisa shacabka arrintaas ay jawaab degdeg ah ka bixinin waxaa noo muuqataa in ay naftooda raalli ka yihiin yaa noo muuqanaysa marka ma dhahayna maanta ayo weli waxaan leenahay waa madaxweynaha keliya ee shacabka ka naxaya dilkiisa iyo dadkiisa madaxweyne cabdullaahi maxamed farmaajo golahaada xukuumadda oo hogaaminaya ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre iyo golahaada shacabka arrintaas intaan jawaabin ka sugaynaa waa tahay waa tahay maadaama taliyaha guutada taliyaha guutada ee tobanaad uu geystay dilkaas arrintaas ninkaan kaga fadhinaa waxaan ugu hadlaynin jubbaland horey bay u siyaasadaysay mar labaad hadda siyaasada ku wadaa mana ka doonayna halka mana sugayna jubbaland waxaan u arkaynaa waxaan caddaynta horta markaad i weydiisa caddaynta waa cad tahay wax cad weeyo waa wax markaati ka dhanna afkiisu ku cadaystay annagana gacantiisi inuu gacan ku dhiiliyahay waxa uu sheegay odayaashii dhaqanka culumudiinka horey usuu laaba horey buu noogu cadeeyey taas waxa laisweydiinaya maa waktigan midda ah midka jubbaland aad leedahay jubbaland waxaa weye jubbaland arrintaa ay hadda samaysay waa arrin kubanaysi kubanay shacabka lagu banaysanayo weeye in ay shan iyo toban kun oo dollar aan wadnaaye qaata ay yidhahdana shacab keenaan oo shacabka ka dhigaan dad macnaha macnadaraleen adduunyada matay iyo kala qaybo dadka ay kala qaybinayaan arrintaas marka jubbaland uma aragna inay xal keentay jubbaland xabad horle inay ku baaqday dagaallo sokeeya ay ku baaqday islamarkaasna hadda waqtixaadirkan aan kulaanay ay weli siyaasadeynayaan oo ayaga dhaxdooda arrimo siyaasada oo ka jira ku baydinayaan oo noo muuqata jubbaland ma ka sugayna xal waxaan aaminsanahay kuwa nool annaga hadda nool inay weli nalaynayaan layn ugu wadaan dadtaasaan aaminsanahay jubbaland xal uma hayso shacabka reer jubbaland haddii aanay reegada xal looma hayso waa la gumaanayaan gumaas ay nagu wadaan haddii aan xal waxaan ka sugaynaa dowladda federaalka waxaan ka sugaynaa madaxweynaha golihiisa xukuumadda golihiisa shacabkaan ka sugaynaa jubbaland madaxweynaheeda iyo golaheeda hadda ka shaqaynaya wasiirada xal uguma fadhina